dibadda ee somalilan maxamed biixi yunis
bismillahi araxmaan raxiim saaad ula socoto horda shirku inuu maanta bilaabmay ahayd oo wax ku soconayana maanta iyo berito labadaa cishaa loogu talagalay oo aanu doonayna wadahadalada socdaan taas oo markii saakaanu bilaabnay tababar bay lahayn qodoonka ka yimid soomaaliya marka waxaanu filaynaa inu de goordhow bilaabmo insha allah haddii lahayaa marka inuu maantaba furmaa qorshuhu yahay hadda maanta inuu qo- qorshuhu sidaasuu ahaa sidaas damala dabcan ula socoto caqabo caqabada yarar baa hortaagan kuwaas oo ay kamid yihiin in ay ku jiraan niman ka socda xagga somaliland oo somaliland darisa shirkuna sidaad ula socoto waxa weeye shir ka dhex dhacaya wadanka soomaaliya ee ahaan jiray wadamadii ama xadka talyaaniga waktigooda iyo kuwa ingiriiska waktiga gumaysiga labadaa wadan baa wada hadlayay dhowrkii sana ugu dambeeyey marka shirku waxaanu anagu ugu talagalay inuu noqdo shir soomaaliya iyo mid somalilanda oo labadaa guud soo fadhiistaan siaan horeba u wadnay horena aanu ugu heshiinay iminkana waxa u muuqataa inay ku jiraan dhowr nin oo somaliland asalkoodu yahay marka positionka somaliland waxa weeye inaanu shirkaa fadhiisan hadday afartaa nin ka qayb galaan waayo waxaan u aragnaa in ay tahay ajenda loogu talagalay in shirku burburo markaasi anaku waxaanu diyaar u nahay inaanu sidii hore loogu wada hadli jiray ee labada wadan u wada hadlayeen ee dawladdan na siin jirtay venuega iyo de si aan u wada hadallo inaanu taas hawsha kasii wadno laakiin weli hawshaasaa hortaagan oo weli shirkii muu banaana waa gartay mudane biixi waxaad ka dhawaajisay in caqabadaha shirka hadda hor yaalla ee weli uu la furmilaaya inay kamid yihiin rag kasoo jeeda somaliland oo dowladda soomaaliya ka tirsan waxaanu ognahay in dowladda soomaaliya ay ku wada jiraan guud ahaan dadkii soomaaliyeed oo dhan nimanka aad sheegaysan inay yihiin mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya marka adinku ma waxaad dooneysaan inaad qabiil gaara la hadashaan mise inaad la hadashaan dowladda soomaaliya oo cid walba ka kooban dabcan dowladda dowladda soomaaliya saad ula socoto xuduudo gaaray lahayd heero gaaraa deganaa dowladda somalilandna sidaad ula socoto xuduudo gaaray lahayd oo reero gaaraa deganaa reeraha somaliland u dhashay ee xuduudaheeda ku jira ee xamar u shaqo tegid ana waxba nagama huseeyaan hase yeeshee ashkaas ka socoto reer somaliland asalkoodu halkaa shaqo ka helay ama wasare ka ah dee anaku lama hor fadhiisanayno maaha shirkani maaha shir somaliland iyo somaliland waa shir soomaaliya iyo somaliland marka qabiilkuma saameysna waxay ku saameynta ku saamaysan tahay labadaa wadan horena saasaan ugu wada hadlaynay ee bar isbarbaryaal labada gumaysi kala haysan jireen ee xuduudaha mucayinka a leh sidaasaananu ku wada hadlaynaa marka haddii dee lagu soo daro niman xaggigana kagama jiraan niman reer soomaaliya hili kama jiraan kuwayaga hase yeeshee nin somaliland shacabkiisii gashanay in xaggaa soo fariista waxay la tana cidina ogolaanayn waa tahay mudane biixi maadaama aad ka dhawaajinayso ad ku celcelinayso in rag somaliland kasoo jeeda ay ka socdaan dowladda federaalka ee soomaaliya sidan carabka ku dhuftayna dowladda soomaaliya ay tahay dowladdii soomaaliyeed oo soomaali weyn oo dhan ay ku jirto haddii raggaa kamid a dowladdii soomaaliya ee aada sheegtay asal ahaan inay somaliland kasoo jeedaan yaad adinku door bidi lahaydeen in aada la hadashaan oo arrimaha soomaaliya aad kala hadashaan haddaad carabka ku arrimaha dhufto soomaaliya waxaan awalba kala hadlaynay oo hadaladii hore ku saameysnaayeen dad soomaaliya ka yimid xuduudihii soomaaliya lahayd oo dhan ku dhex jira ayaanu awalba la hadlaynay kuwaasaanu diyaar u nahay inaanu la hadallo diyaar uma nihin in somaliland kastaba xaggaa u shaqo tegeen haddana xaggaa soo fadhiisanaa xamar baan na siraya waan idinla hadlaya sidaanu aqbali karan runtii maaha ayagana waa ogsoon yihiin awalna may jiri jirin marka iminkana xalkeedii baa dee la wadaa haddii ay dee markaa shirka iman waayaan ay ka maqnaadaan dabcan waanu la hadli doonaa laakiin as long intay iyagu kutala jiraan inay dadkaasi halkan soo fadhiistaan somaliland diyaar uma aha inay la fadhiisato niman reer somaliland somaliland asalkoodu yahay oo halkan lagu soo qurxiyey inay nala soo fadhiistaan diyaar uma nihin haddaad haddaad si gaara aada u tilmaanto maxaad ku diidan tahay in dad somaliland kasoo jeeda oo adigubaad ka warqabto in dowladda soomaaliya mar waliba ay kamid ahaayeen tan iyo markii soomaaliya didabada loo taagay waxyaabaha aad ku diidanta aad ku dhaliishan tahay inay wadahadalka ay qayb ka ahaadaan maxaa kamid a haddaad toos u abaarto biix orda sidaad ula socoto sharciga somaliland iyo constitutionkooda ninka reer somaliland ehe muqdisho u shaqo tagaa waad la socotaa ama wasiir ka noqda ama baarlaman ka noqda isagoo cafif madaxweynaha ka qaata mooyeene xabsi iyo dembi tahay waa sharci constitutionka somaliland ku qoran dadka annaka naga midkay xaggaas tegey xaq bay laadooniyo laakiin annaka xaggaasi soo fadhiista ma odhan karo somaliland la silayaa marka run ahaantii somaliland diyaar mar raba uma noqon karto niman somalilandersa inay hor fadhiiso sida hadalkaaga ka muuqata biixi marar horena aad tilmaanteen waxay tahay in aad tabanaysaan godob weyn oo ah in laydin dilay marka ma taas aad uga saaraysaan raggan somalilan kasoo jeeda asal ahaan ee dowladda soomaaliya ka tirsan inuu hadalkay qayb ka noqdaan maya shaqa iskuma laha waa dhab oo xasuuq baa nagu dhacay waanu ka wada hadalnay communikeygii soo baxay sanadii hore january way ad aqbaleen taana wafdigii sanadii hore yimid wuu aqbalay waanay qirteen halkaasaanu kasii qaadaynaa markaasaasi shaqo kuma laha oo dembigaada cid kasta waa laga gala dembigu qabiil muu ahayn regiim buu ahaa dadka atrocityga sameyna regiimkii waktiga dowladda haystay buu ahaa maxamed siyaad taa iyo hawsheeda waa aanu ku qoray communikeygii soo baxay marka taa iyo dadka halka kasoo galay shaqo iskuma laha waa tahay kaasina wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan maxamed biix yunis oo u warramaya caasho cuud oo sheegay markaasi wafdiga ka socda somalilan inay saluugsan yihiin xubno ka tirsan wafdiga ka socda dowladda federaalka ee